الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا مبادئ علم أصول الفقه kalley waxaan lehay sharaxyadii hore ee dabcadii hore ahayd waa fasalkan hore kuma sugna bal qaybaha dambe ha iskaga mid noqdeen ama inteeda badani oo waxaa laga yaabaa nasti aan maalintii dhawaed sheegayo waxbaa ziyaadaadna waa jiraan dee furuq dafiifinoo meelo taqyiir alfaaduhuna way jiraan adugu waa laga yaabaa na kitaab kolle toddobaadka in magaalada soo gal haddii ala idhaa iminka markaa waxa weeye intan waa ziyaadaad dabcadani ay tii hore laba dheer tahay mabaadiu cilmi usuul lfiqi fiqigan ama cilmigan usuululfiqiga la yidhaaho mabaadi'diisii ujeeddadu waa umuurihiisii asaasiga ahaa oo waa umuuro guud oo culimmadu kolley funuunta kala duwan markay bilaabayaan waa maha fadnigan uun funuunta kala duwanba markay bilaabayaan ay horreysiiyaan ama dhammaan ha wada sheegeen mabaadi'daas ama qeyb ha kaba sheegeene oo guud ahaan bal waxyaalihii dee ama lagu tirin lahaa qawaaciddiisa guud ama asaaskii ama umuuro wada asaasiyo guud ayay kaga hadlaanoo kolley ruuxu markuu waxyaalaha fahmo intaanu kitaabkii bilaabin ama fanigii bilaabanba ayaa wuxuu u yeelanayaa tasawur guud ama fikrad guud inuu ka qaato fanigii oo dhan fanigaas fikrad guud oo dee wuxuu hayaa tacriifkiisii guud waa loo sheegayaa waxa uu ku saabsan yahay baa lagaga hadlaa bal haddii la barto faa'iidada laga helayo iyo dee bal culumta kale marka loo eego nisbada ka dhexaysa waxa ay tahay fadliga uu leeyahay umuuro saasay kagaba hadlaan oo ruuxu intaanu fanigii gudagelin ayuu helayaa tasawur guud fikir guudna uu ka qaadanayaa fanigaas oo dee kolley waa iyadiioo loo soo koobayo taas bay mabaadi' idhaahaan funuuntao dhanna inta badan way kaga wada hadlaan bal markaas imikana waa laynoo dhammayn doonaaba waayo kutubta ama funuunta qaarkood kutubtan ay u alifeen ayaanay dhammayn badhun kuba kaaftoomaan markaa wuxuu uhi lamaa kaana markuu adee usuululfiqi cilmigan usuululfiqigu fanan fani mustaqilan gaar ah oo gooni ah oo dee funuuntii kale ka soocan ayaa naasaba waxa munaasib noqday dikru mabaadi'ihi mabaadi'diisii sheegitaankeeda la sheego alcasharati tobankayd oo waa almabaadi alcashara yidhaahaan waa mabaadida tobanka ah ayay idhaahaan bal markaad mabaadi'diisii tobankayd in la sheegaa aad bay u habboontay buu leeyaho munaasib bay noqotay allatii mabaadi'daasoo yembagii ay u habboon tahay liqaasidi kulli fanin fani kastaba kii u qastayo funuunta ka mid an yacrifaha oo intaanu gudagelin fani kastoo funuunta ka mid ah bal mabaadi'diisa tobanka ah inuu ogaaduu macrifo u yeesho si uu bal isagoo aqoon guud fanigii u leh uu gudagalo markaasoo dee waxyaalihii loogu sii bastiyo un taasi ay u habboon tahay ruux kastoo fani u qastaya taa inaan sheegna munaasib bay noqotay litasawuri dalika alfani fanigaas suuraysigiisa si uu u suuraystay waa de qabla shuruuci fiih waa si loo suuraysto fanigaas intaan oo macnaha fikrad guud iyo macno guud laga qaato intaan la gudagelin waqad jamacahaa way uriyeen mabaadi'da bacduhum barhkood biqowlihi buu ku uriyey oo culimada qaarkood baa nadmiyey mabaadi'daas kolley ciddan ururisay abyaadan lehina waa imaam macruufa oo sabaan la yidhaha ama maxamed ibnu cali ibn sabaan oo xagga naxwadiyana aada mashhuur ugu ah imaamkaas oo aduu kolley dee xashiye mashhuurana leh oo waana raggii dambe isagu dee qarnigii tobnaad dadkii ka dambeeyey ama kun iyo laba boqol iyo bilowyadii aduu qarnigii saddex tobnaad buu bilowyadiisii dhintay isagoo dee masar kuba dhintay ama qaahira sabaan la yidhaha abulcirfan ninkaas baa abyaadan leh oo nadmiyey waxaanay abyaadu tahay hadda cilmina kuma khaasee fani kastaba oo wax gelaya ina mabaadi'a kuli cilmin cashara alxaddu walmawduucu huma asamara ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف ina mabaadi'a kuli cilmin cilmi kastaba cilmi kastaba ku doona haba noqdee mabaadi'diis macnaa waa umuurihiisa asaasiga ay tay si guud in loogaba ogaado casharatun toban weeye tobankiina waa alxaddu tacriifkiisa maxaa cilmigani yahay maxaa bal tacriifkiisa oo kooban ama xaddiisu ay tahay walmowduucu mowduuco waxaan uu ku tacalluqsan yahay ee dee lagaga hadlo huma asamara iyo sumadu adu waa tartiibtu imaka waa lidikri una iyo wasamara waa midhihiisa faa'iidadiisa ma garashadiisan iyo barashadan faa'iidada ruuxuu kaba kasbanayo iyo wa nisbatu nisbo marka culumta kale loo eego nisbadiisu maxay tahay mafani buu gudagelayaayo ou qeyb ka mida yahay mise funuuntii kale tabaayun baa ka dhaxayso waa fani ka gooni oo kaba soocan iyo wa fadlu fadliga uu leeyahay bal haddii wax ku soo arooray ay jiraan fadligiisaas iyo walwaadicu ciddii dejisay fanigan yaa bilaabay kii ugu horreeyey ee bal marka dambe ha la kordhiyo ha la siyaadiyo nin keliya fani ma dejin karo ee laakiinin bal ciddii dee bilowgiisii hore lahayd ee dejisay waa kuma waadici iyo walismu magaca uu leeyahay fanigani alistimdaadu walistimdaad iyo istidmaad iyo waxyaalaha dee u asalkaah ee la odhan karo halkaasaa laga soo qaato umuurahaasaa isaga saldhig iyo asaasba u ah iyo xukmu shaarici waa xukmu shaarici caadifkii baa maqan wasanka daraaddeed intan dambe iyo shaarica xukumkiisu wuxuu yahay bal barashada la baranayo cilmigan maxaa xukumkeedu yahay ma sunuu noqon ma waajib buu noqon ma farad kifaayuu noqon ama fardu cayn buu noqon bal adigu xukumkii shaarica iyo dee majaa-izun baaba la odhanaya waa shay bannaan in la bartaa oo haddii la iska daayana aan ruuxa waxba ugaba imanahayn masaa'il iyo wa masaa'ilu masaa'il waa mabaaxistiisa iyo masaa-isha lagaga hadlayo oo markii hore dee tacriifkii guud waa tacriif alxadudan tanna waa bal mabaaxista fanigan iyo masaa-ishiisa lagaba hadlo taas ayay tii tabnaa tahay marka wuxuu idhi waktafaa way walbacdu bacdi iktafaa oo culimada qaarkood iktafaa waa kaaftoomay bilbacdi barh buu ku kaaftoomay oo ragga qaarkood ama ay culimada qaarkood markay dee fani bilaabayaan ama kitaab dee ay fani ka mida adigu oo dee kitaab un oo dee fani ku tacalluqsan min alfunuun kaba mida ay alifayaan tobankaba xagga horey kusii sheegaano way dhammeeyaan si ruuxii mubtadiga ahaa ama kitaabkaa bilaabanayay ay fikrad guud iyo tasawur guud ay usii siiyaan oo waxaan uu gudagelayo bal markaas uu macrifo guud uba yeesho kuwa qaarkoodna maxay sameeyaan mabaadi'da ma wada dhigtaan aad baanay taasi isaga badantay hadday doonaan xaddii oo kale iyo mawduucii iyo samaradii ama afar saddex shan waxbay ka sheegaan inna way kaba tagaan oo barhkood qayb unbay tobankaa kaga kaaftoomaan ee ma wada sheegaan oo walbacdu badh iktafaa waa kaaftoomaayoo bilbacdi badh wey laakiin waman dara ljamiica ninka dhammaanba wada ogaada tobankan mabaadi'daaba wada ogaada intaanu fanigii bilaabanba waxaan sii haya fadligiisii garanaya samarada uu ka helaya garanaya ciddii bilowday garanaya bal halka isaga istimdaadkiisu yahay xukumkiisu wuxuu yahay waxaan lagaga hadlayo waa eeg wixii maad gudagelin hodhan waa lagu bastin doonaa laakiin tasawur guud baad u leedahay faham guud baad fanigii u leedahay haddaba ninka dhammaan wada ogaadaa xaaza waa koobaya asharafa sharaf buu koobayaa kaasi asharafa alifteedna waa lidlaaq saada bacduhum barhkood baa weliba waxay sii siyaadiyeen buu leeyahy shaarixu almabda alxaadi cashara waa mabda koobiyo tobnaad oo ah wahuwa sharafu bal qiimaha uu leeyahayna oo dee midi waa fadligiisii uu lahaa wixii fadli usoo arooray sharcan midna waa qiimaha uu leeyahay fanigani bal inihiina wuu yar taaban doonaa sheekhu waana dabcadani tii hore muu taabanba wacalayhi ay wa binaan calayhi inagoo taa kuba binaynayna fahaadihi oo bacnaa taa ku soconayna fahaadihi tani mabaadi'u cilmi usuul ilfiqi waa waxay noo bilaabmayo on sheegaynaa mabaadicdii cilmigii usuul ilfiqi waaxid faxadduhu tacriifkiisu waxa weeye cilmun usuul fiqu waa cilmi yabxasu fii adilati alfiqhi alijmaaliya kollay tacriif aynu horeba matnigii ugu soo marnay weeye iminkana matniga inooguba iman dooniyo sharaxa waa tacriifkii guud ee markii horeba matniga waraaqaadka kuba sugnaa yabxasu baxsi ayo oo fii adilati alfiqhi alijmaaliya adiladan fiqhiga ee ijmaaliga ah taas ka hadlaya oo baxtay iyo taas iyo wa kayfiyati alistifaadati minha si iyada adilada ijmaaliga ah ee fiqigu leeyahay looga faa'iidaysanayo iyo waxaali lmustafiid waa saddexdii uu kollay cilmigan lagaga wada hadlayay ee matigan haddii alaydhaa inooguba iman doono horan aan usoo aragnay iyo ruuxan ka faa'iidaysanaya waa mujtahidkii adilada isagu istismaarsanaya bal xaaladiisa sifadiisu waxa ay tahay wasayaati sharxu hada tacriif in sha allahu tacala iyada kaa intaasaan ku dhaafaynaayo tacriifkaa sharaxiisu waa inoo iman doonaa laba wa mawduucuhu waxaan haddaba isaga loo dejiyey fannigan ee mawduuciisee kollayna dee inoo iman doono iyagoo aada u basisanna waa aladilatu adilada almuusilatu gaadhsiinaysa ee lagu gaadhayo ilaa macrifati alaxkaami asharciyati axkaamtii sharciga ahayd garashadeeda oo adiladan dee fiqigu leeyahay ama lagu gaadhayo axkaamtii sharciga ahayd in la garto taas baa fannigan waxa guud ahaanba mawduuciisiyo lagaga hadlo ah iyo wa aqsaamiha ama waa adiladaas aladilatu almuusilatu iyo waaqsaamuha qeybaha adiladaasi ay leedahay u kala baxdo iyo wakhtilaafu maraatibiha maraatibta ay leedahay kala duwan wa kayfiyatu listidlaali biha daliishagan la daliishanayo adilada sida kayfiyadeedu ay tae loo daliishanayo maca macrifati xaalilmustadili kii isagu daliishanaye mujtahidka ahaa xaaladiisa garashadeedu iyadoo laba jirto kolley xaddii iyo mawduucii waxaad moodaa inaanay kalaba dheerayn oo taa hore tacriifku wuxu uhi waa cilmi adiladaa fiqiga ee ijmaaliga ah baxsinaya ama laguba baxsiya oo lagaga hadlo iyo kayfiyada looga faa'iidaysta adilada iyo xalilmustafiid haddaba cilmigan haddii dee bal waxa weeyaan mawduuciisu muxuu noqon oo imanka haddaan qur-aan kaba hadlaynoo laydhaa cilmiga dee mawduuciisu waa kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala xadiisba markaan joogna riwaayo oo kaleo laydhaa mawduuciisu waxa weeye waa rasuulka ilaahay aqwaashiisi iyo afcaashiisi hadda iyadoo marka hole la tacriifiyo waa cilmi taas umuuraha baxseeya laba yidhi iminka markay noqoto kan mawduuciisa iyo waxa guud ahaanba dee inooguba imanaya lagaga hadlayo ee isaga looba dejiyey waa adiladan khaasatan ijmaaliga ah ee macrifadii axkaamka sharciga ama lagu ogaanayo iyo qeybahay taasi u kala baxdo iyo sida loo daliishado oo kale axkaamihii kala dunaa loogaba qaato iyadoo ay la socoto ruuxan daliishanaya waa ruuxa mujtahidka ahee kaa garashadii wa hamaratuhu wa faa'iidatuhu tii saddexaadna waa hamaradiisii iyo faa'iidadiisii waxa weeyaan waxoogaa buu inooga sheegayaa dee waabay badan tahay ama waa waxa muhiime minhaa hamarada waxa ka mid ah ama faa'iidada uu leeyahay cilmigani alif alqudratu cala istinbaadi alaxkaami asharciya alqudratu waa awood in loo yeesho ama karti lakaro la karo cala istinbaadi alaxkaami asharciyati axkaamtii sharciga ahayd lasoo bixitaankeeda lala soo baxayo ee adiladii ijmaaliga ahayd lagala soo baxayo calaa ususin asaasna lagula soo baxayo iyo usus saliimatin fayow oon khalal iyo waxba aanay kuba sugnayn macnaa fawaa-idda uu leeyahay cilmigani waxaa kaba mid ah ruuxii cilmigan bartay wuxuu awood u yeelanayaa karti u yeelanayaa axkaamtii sharciga ahayd dee waxa weeyaan inuu la soo baxo adiladii kala soo baxo taas welibana istinbaadkiisaasna wuxuu isagoo ku dhisan usus saliimaan waa maha dee hawo aan ku dhisnayn si ay ruuxa la noqotay uun aan kuba dhisnayn iyo waxyaalo ee dee waa qawaacid dabdisan la taxriiriyey oon dee khalal lahayn oo markaasoo dee gaadhsiinaysa xukumkii saliimka ahaa taa uu kula soo baxo taasuu awood u yeelanaya waana faa'iido aada iyo aada u weyn yaquulu shaykhu lmuxadisu bnu taymiya waa imaamkii macruufka sheekhaas baa wuxuu yidhi ama uu leeyahay ina almaqsuuda min usuuli lfiqi waxaan cilmigan usuulufiqigaba loogaba jeedaa waxa weeye an yufqaha in la fahmo oo la kaso muraadullaahi wa rasuulih waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu u jeeday muraadkiisa ahaa iyo rasuulkiisa muraadkii bilkitaabi wasunna oo kitaabkiina dee waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiidkii ama sunuuna waa kalaamkii rasuulkii ilaahay taas bal dee ficilkiis iyana haba soo raaceen haddaba cilmigan usuul fiqigaba mawduuciisu waxama samarada aan kaba helaynaa waxa weeyaan wuxuu ruuxu si dee toosan u fayow oo dee saliim ah u fahmaya ilaahay subxaanaه wa tacaala muraadkiisii fi lkitaabba ahaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muraadkiisii buu u fahmayaayo markaa barashada cilmigan ruuxu makansado taasay dhaxal siinaysaa inuu awood u yeesho inuu adiladii ama axkaamtii sharciga ahayd la soo baxo isagoo istimbaadkiisaasna dee uu dabdisan yahay uu markaa waxa weeyaan asaas saliim ah ama usus saliimana uu ku taagan yahay oo kuba dhisan yahay taasi waa mid mid labaad macrifatu ana shariicata alislaamiyata saalixatu likuli zamani wamakan waxaa kaloo cilmigan fawaa'idaha ama samarada laga helayo kaba mida macrifatu ana shariicata alislaamiya garashada la garto shariicadii islaamka ahayd saalixatun inay u suubato likulli zamaanin wamakan ne wixii dee istimbaadkii baa kuba sugan duruqdii ijtihaadka halkan kuba sugan zaman kasta iyo waqti kastaba macnaa wax mar intuu yimi halkaa ku joogsaday oo xawaadistan aan dhammaadka lahayn ee dhacay ee wakti kastaba cusboonaanaya ee casri kastaba kuwo kale ay imanayaan marka aan la socon karin oo dee waa wax horu joogay xawaadistana waa waxyaalo damboo dabadiyimo cusboonaanayo intaa tajadudayo u baahan xal la xaliyo jawaab looga in loo helo ayaabay uga baahan yihiin iyada aan halkaa hore uun ku joogsane u suubanaya oo markaa ay tahay mid saalixa zaman kastoo waqti kastoo yimaadaba ay la socon karto meel kastoo la joogana oo duruuf gaara leh mashaakil gaara leh iyadiina shareicadii looga helayo xalkeed waayo waa tan umuurihii ijtihaadka umuurihii istimbaadka saliimkaabaa cilmigan kuba sugan oo taasu kuba garanaya oo ujeedadu ninkii cilmigan gartay ee si fiican u gartay cilmiganna uu yahay cilmigaa duruqda istimbaadka dabdinaya lagu garanayo axkaamtii sharciga ahayd iyadoo adilada guudba lagaba qaadanayo taasna ay tahay dee masale kasta iyo dhacdo kastoo timaadaaba inay waxay u baahan tahay shareicadii in jawaab loogaba helo mushkilo kastoo timaadaana shareicadii in xal looga helay uba baahan tahay duruqdii haddaba jawaabta iyo xalkaa lagu gaadhayay baaba cilmigan ku binaysan oo kuba dhisan markuu taa garto ee uu arka wax kastoo yimi wax kastoo cusboonaadayba in dee ruu marka ijtihaad dhaba oo saliima oo dabdisan yimaado shareicadii ay ka waasacsan tahay oo ay u suubanayso waxaa xalintiisii iyo in wixii xaggaa kaba yimiba ay kaba jawaabto wuxuu garanayaa shareecadan dee ilaahay subxaana wa tacaala saacadii uu siiyey iyo inay tahay taa ilaa qiyaam saaca laga gaadhayo u suubanaysa zaman kastaba la soconaysa makaan kastaba laba soconaysa darfi kasta iyo mushkilo kastoo khaaso qoom u khaasa ama zaman ku khaasana iyadii lagaba helayo dee xalkeedii iyo bal mushkiladaasi laguma xalin lahayo si bal arrintaas dee waxa weeyaan dadka waxay maslaxadooda oo ay kuba sugan tahay jaanib kastaba ay kagaba sugan tahay bal markaasna loogu soo jiidi lahaa lagaba helayo shareicadii taasu ku garanaya waana arrintaasi aada u weyn wa annahaa shareicadu oo wuxuu taas laguma garan annahaa shareicadu qaadiratun awood inay u leedahay calaa iijaadi alaxkaami axkaam in la ahaysiiyo axkaam in la dhaliyo limaa waxaa yastajidu cusboonaanaya yastajidu cusboonaanaya ee min xawaadisa dhacdooyin ah calaa mare lcusuuri waa zamanada dee mururkooda ama waa zamanka guud ahaanba oo zamanada dee dadka ku imanaya iyo duruufo kala duwan iyo waxyaalo badan oo cusub laba imanaya in midka wax kastoo cusub jawaabtiisii iyo xukunkiisii uu lahaa shareicadii lagaba helayo dee cilmigii lagu gaadhayana waa tan taas baa lagu ogaanayaa lagu garanayaa oo shareicadu taas u suubanaysa zaman kasta iyo makaan kastaba inay tahay waana arrin weynta haddii la ogaado ruuxu uu dabdiyo uu fahmataa arrin saddexaad alcaalimu alcaalimu bilusuuli ninka cilmigan usuulka yaqaana yashcuru wuxuu dareemayaa bisiqati kalsooni iyo walidminaani waa xasilooniya idminaan limaa wixii uu ku kalsoonaado dawanahu ay qoreen fuqahaa lislaami islaamka fuqahadiisii waanahu waxa ay fuqahaa ulislaam qoreen mabniyun inuu ku binaysan yahay inuu dee taas ogaado oo kuba kalsoonaado oo yaqiinsado calaa qawaacida qawaacid saabitatin sugan oo muqararatin sharcan sharci ahaan xaggeeda lagaba qariro dee lagaba sugo xaggaa sharci ahaan u sugan oo muma mumaxasatin baxsan baxsi ahaan iyo ka hadal iyo baadhbaadh iyo dee taasna la tamxiisiyey la saaf yeelo aada loo taxriiriyey arrintan saddexaad uu sheego faa'iido saddexaad ama tamaro saddexaada ruuxuu cilmigan hadduu garanayo wuxuu ogaanayaa cilmigan fiqiga ee caadiga ah a'immadii islaamku ay inoo soo qoreen inoo soo sajileen iyagoo qur-aankii iyo xadiidkii iyo adiladan uun adeegsanayoon kaba bixin inuu yahay dee waa ku kalsoonaanayaayo wax dee markaas asaas leh wax qawaacid leh waxaan kuba iman hawo shaksi iyo say u muuqatay uuna u iskaba yidhi arrintu aanay ahayn se dee dadka qaarkood ay u qaateen fiqiga iyo dee sarwada intaa leegi inuu ra'yi dad ay la yimaadeen inuu yahay arrintu inaanay ahayn inuu ku dhisan yahay qawaacid haabito ah oo xagga sharcigana dee qawaacidda iyo adilada dee ka suganba ah aadna looga hadlay markaa la saaf yeelay la tamxiisiyey oo bal markaa waxa weeyaan sidee daliilku maaha un daliil in loo qaato haddana kayfiyadii loo daliishan lahaa iyo si bal daliilkaa loo dabdin lahaabaa cilmigii kuba sugane xaggii kalena baxdi ahaan iyo taxriir ahaan lagu dabdiyey taas buu ogaanayaayo idminaankaa iyo kalsoonidaas buu helayaayo waxaan inaanay ahayn uun araadad ay iskaba yidhaaheen iyo wax la iskaba yidhi uunoo la iska qorqoray arrinku aanu ahayn arrin afraad amata afraad laysat ilfaa'idatu min cilmi usuuli lfiqi buu ihi laysat ilfaa'idatu faa'iidadan laga helayo min cilmi usuuli lfiqi cilmigan usuululfiqigu may ahaanin qaasiratan mid ku kooban cala alfiqi faqad fiqigoo keliya oo macnaa ruuxu hadduu cilmigan barto oo uu yaqaano faa'iidadiisu maaha inuu fiqigii kale dee asaaskiisii iyo usuushiisii lagu dabdinayuu haystaaye furuuc marka ay noqoto istinbaad saliima adiladii ijmaaliga ahayd uu kala soo baxo arrinku kaasun kumaba koobna bal tatacadahu faa'iidadaasi waxay u dhaafaysaa ilaa kayrihi fiqiga kayrkii oo min alculuumi culumtii kale ah oo min altafsiiri tafsiirkii leh walxadiidi xadiidkii ahba wataariikhi wagayriha bal iminka haddaan tafsiir iyo xadiid gaar ahaanta soo qaadano ee adiladan fiqiga ee ijmaaliga ahayd adiladii qur-aankii waa qeyb muhim oo kaba midtao culimadu waabay horeysiyeen qur-aanka mabaaxistiisa haddana sunnii rasuulka waa tan aynu sooba aragnay oo sunnii rasuulkana waa iyadna qeybta labaad ee dee muhimkaa ama uguba weyn adiladii markaa meelahan lagaba hadlayay adaba iyaga markaasi wax looga qaadan lahaa iyo loogala soo bixi lahaa iyo marka tacaarud ama lays idhaaho dee loo baahdo taas oo kale si loo kala horreysiin lahaa iyo kayfiyadii istidlaarkii qur-aankii iyo xadiidkii baaba cilmigii kuba sugan oo arrintu maaha uun in fiqihaan aada uga faa'iidaysanayso qur-aankii si aad u fahmi lahayd fahmi toosan ayaad cilmigan laguba gaadhayaa xadiidkii sidii loo fahmi lahaa fahmi saliim oo dabdisan oon dee ahayn fahmi dee waxa weyan cashwaa-ia ayaa cilmigan laguba gaadhaya culumtii kalena dee san imika bal marka umuuro istinbaad yimaado ama waxyaale laysu geynayo sida iminka tacaarudka oo kale iyo sida loo loo bal markaa akhbaartii iyo waxyaale loo kala raajaxayriyo umuuro culumtii kale iyaduna kaa caawinaysa ayaa kuba sugan marka faa'iidadiisu ma ahan waa samaro kale uu leeyahayoo inuu culum kala duwan uu ruuxii uu isagii bal si uu fahamkiisu utoo fahmigiisii saliima oo toosan uu u fahmi lahaa ayuu cilmigani kuba caawinaya ama gaadhsiinayaayo taasna waa faa'iido kale bal taasi waa samaradii iyo faa'iidadii wa nisbatu ilaa kayri xaggii nisbadii waa alxaddu walmawduucu uma samara saddexaasaan soo aragnay wa nisbatunte nisbatu ilaa kayri ay martabatu min alculum اlأkhra nisbada waxay u wadaanuun cilmigan marka culumta kale loo eego maxay nisbadu tahay laysu nisbeeyo ma tadaakhul baa kaba dhexeeyo cilmi kale isku hoos jiraan baaba jira ma tabaayin baa kaba dhexeeyo dee waa cilmi ka gooniyo culumtii kale in gees kalena jaanibkee ama fanig culumteebaa lagu tirinayaa isaga bal markaa dee xaggeeda la raacinayaa marka wuxuu yihi ay martabatu min alculumi اlأkhraa martabada culumta kale isaga marka loo eego martabadiisu waxa ay tahay ay anahu min alculumi sharciy inahu min alculumi sharciya buu ihi kolkol dee nisbada qolooyinka kale markay kaba hadlayaan nisbo inay waxaan yihi waa fani kastaba mabaadi'dan way soo qaataan waxaabay kaba dhigaan jaanibka aan sheegaya tabaayun iyo tadaakhul iyo unbaabay soo qaataan oo barhkood halkan ay iskagaba kaaftoomaan tabaayun baa ka dhexeeyo dee waa fani mustaqil oo gooni oo funuuntii kale mid uu farac ka yay aanu jirin bal iminka wuxuu ihi martabada culumta kale markaynu eegno horta inahu min alculumi asharciyati waa culumtii sharciga ahayd buu kaba mid yahay oo tan cilmigani waa culumta sharciga ahayd qeybteeduu raacsan yahay wa huwa cilmigana lilfiqhi fiqiga marka la eego ka usuuli naxwi linaxwi waxa uu ka mid la yahay sadee cilmigan usuulu naxwi la yidhaahye kollay celosha naxwada iyo usuushiisa guud kaba hadlee barhkood ay kutub gaara uba dejiyeen cilmigaas marka naxwada loo eego nisbadii loo eego dee isagii baaba waxa weeyaan asaaskii iyo bilowyadii ama waxyaalihii isagu dee uu kuba xidhnaaye asalka uu ahaaba noqonaya wa culuumi lxadiidi lxadiid xadiidka culumtiisa waa cilmigan mustalaxo siduu xadiidka uu kuba yahay nisbadaas oo kale ayuu fiqigana marka loo eego uu kuba yahay sidaa xadiidka mustalaxo iyo xadiidka ay suba yihiin oo dee waa ka lagu kala garanayo ama dariiqii toosnaa bal maqbuulkiisi iyo marduudkiisii cilmigii lagu kala soocayay ayaaba mustalaxu noqonaya xadiid markay noqoto kana istinbaadkii saliimka iyo kii kale ayaaba ku kala baxaya markay fiqi noqoto oo kale bal nisbadiisu cilmi ahaaneed ama nisbadiisuna taasba weeyaan wa fadluhu fadligiisuna maa warada wixii soo arooray weeye fi lxasi boorin laysku boorinayo cala atafaquhi fi diin illahi tacaala oo fadligiisuna waxaabay noo cadaynaya umuurihii ku soo arooray boorinta laysku boorinayo ee dadkii lagu boorinayo lagu dhiirinayo barasho diinta ilaahay la barto iyo wa macrifati akaamihi axkaami sharci ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa axkaamta uu leeyahy garasho la garto boorintii layskuba boorinayey ee fadliga iyo ajri ay leedahayna markaa laysuba sheegayey ee taas sooba aroortay ayaa halkana fadli uba ah wahaadaa kaasna macrifadii axkaamtu mutawaqifun wuxuu ku xidhnaanayaa oo uu ku taagan yahay calaa usuuli lfiqi cilmigan usuululfiqiga ah fayahbutu lahu waxa u sugnaan maa sabata wixii u sugnaaday lilfiqi min fadli min alfadli wixii fiqiga u sugnaadee fadli bay isagii waa u sugan yahay id huwa wasiilatun ilayhi wasiiladii laguba gaadhayo wey adugu bal xagga fadliga dee waa tan adilo ay ku soo aroortay fadliga uu leeyahay diinta ilaahay oo la barto axkaamtii sharcigoo la ogaaduu kaba mid yahay xadiidkii saxiixayn man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin bal markaa haddaba fadligii hadduu fiqigii diinta fadligaasi uuba sugnaaday xadiidka iyo umuuro kale ay noo cadaynayaan dee cilmigii fiqigaa caadiga aha iyo axkaamtii shareecada ee jusiyaadkii iyo furuucdii oo la gartaana uu ku xidhan yahay cilmigan aan haynay usuulu fiqiga ahaa oo cilmigii dee kayfiyadii istinbaadkaba lagu dabdinayay weeye cilmigii bal matalan adiladana sida dee lagu istismaarsanayo looga faa'iideysanayay isaga lagagaba hadlaya weeye haddii markaa fiqigii caadiga ahaana uu kuba xidhayo cilmigan usuululfiqi maxaa meeshii nooga soo baxaya fadligaa fiqi leeyahay usuululfiqiguna qeyb ka miduu noqonayaayo macnaa haddii man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin loo duxujaysto ruuxa faqiiha ah ee diintii hagaag u fahmay axkaamtii shareecada garanaya fadliga uu leeyahay dee ninkii usuuliga ahaa ee cilmigan garanayay ee asaasba uu ahaa cilmigaasna axkaamta sharciga ee jus-iyaadka in la ogaado fadliga uu leeyahay ayaa xadiidkaasna inoo faa'iideynaya waayo isagaaba asaas u ah dee cilmigii fiqiga ahaayo wixii fadliga ee uu sugnaaday fiqigu isagana waa u sugan yahay intaas baa ujeedadiisa ama fiqradan ma hadalkiisa uu yahay waadicu cidi dejisay huwa alimaamu moxamed ibnu idriis ashaaficiyu raximah llahu tacaala wadalika bitaaliifi kitaabi arisaala oo imaam shaafici baa dejiyey kitaabkiisan maantaba madbuuca dabcad kala duwan ha madbucaysnaadee laakiin dabcada axmed shaakir ay ugu mudan tahay dabcaadkiisa kitaabkaas alifitaankii u alifay waqad dakartu dalika fi lmuqadima dee markii hore muqadimadii baan taa kuba soo maray waana arin dee uu markii hore bayna soo yidhi xataa saaxibu tamhiid ama isnawi iyo ijmaac bay usoo naqliyeenba kitaabkuna waa kitaab maanta madbuuco muntashira ismuhu waa cilmu usuul fiqh oo tacriifahaana dee marka intaa la fasirayo way noo iman doontaa istimdaaduhu waa halka waxyaalaha asaaska u ah ee cilmigan lagaba soo qaato marka wuxuu leeyahy istimdaaduhu min halaathati ashaa saddex shay baa istimdaadkiisu yahay cilmu tawxiidi mid waa cilmigii tawxiidka wadalika kaasna waxa weeye siuu dee bal matalan cilmigan meelaha asaaska u ah ama culumta asaaska ee lagaba soo qaato uu kaasi ugaba mid yahay waa litawaquf اlaxkaami الsharciyati axkaamtii sharciga ahayd ayaaba kuba taagan calaa macrifati اllahi tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala garashadiisa oo dee garashadan ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo wa sidqi rasuulihi salى اllahu alayhi wasalam wa macrifati sidqi rasuulihi salى اllahu alayh wasalam iyo garashada la gartay rasuulka ilaahay inuu yahay mid ku run sheegaya fii ma jaa bihi wixii uu laba yimi ee min alaxkaami axkaama liannahu lmubaliqa can illahi isaga ilaahay xaggii dadka wax ka soo gaadhsiinaye garashada umuuraha la garto ayay ka ratibmayaanba ee umuurahan kale iyo culumtii kale oo haddaan dee macrifadaasi jirin ama ha noqoto ilaahay subxaanahu watacaala macrifadii ama ruuxu inuu dee rasuulka ilaahay intuu rumaysan yahay sidqigiisa waxaan uu la yimi ilaahay xaggiisa inaga soo gaadhsiiyana inuu ku run sheegay taa uu yaqiinsan yahayna haddaanay jirin dee umuurahanba ma jireen iyo culumtan kale maba jireene waxay dee taasi asaas ay uba tahay cilmu lugati alcarabiya waxaa kaloo dee ka mida umuuraha iyo meelaha istimdaadkiisa ee lagaba isaguna dee qeybo kaba mida loo laabmay ee laga soo qaatee asal u ah cilmigan luqada carbeed falaa budda waxaa mahuraan ah ahayn laga maarmayn an yacrifa inuu garto alusuuliyu ninkii cilmigan isagu baranaya ama usuuliga ahaa qadran qadar uu garanayo saalixan min alluqa macnaa maaha dee luqadii inuu koobo ee qadar fiican oo markaa dee mudan oo uu ku makansanayo siday noo soo socotaa macrifada kitaabka iyo sunnaha inuu kaba gartaa taasi laga maarmay bay utay ruuxii usuuliga ahaa oo cilmigaasna waa waxyaalaha dee cilmigan istimdaadkaba ama meelahan lagaba soo qaatayba ah ee keenaya markaa inuu ruuxu macrifo calalaqal muhim ah uu yeesho qadran saalixan min alugati oo yatamakanu bihi uu ku makansanayo qadarkaas saalixa ee uu gartay ee uu macrifada u yeeshay min macrifati lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha garashadii liannahumaa bilisaanin carabiyin qur-aankii iyo xadiiskuba ama kitaabka iyo sunnuu luqo carbeed bay kuba yimaadeen luqadii carbeedna dee asaaliibteeday leedahay bal dee mabaaxista uguba mudan ee xagga alfaada ee caamka iyo khaaska iyo mudlaqa iyo muqayadka iyo xaqiiqadii iyo majaaska iyo umuuraha aynu aragnay aynu qayba kaba soo aragnay waxyaalahaas oo dhami de waa wax luqadii un ah ay umuurahaasna iyo dee si loo isticmaalay iyo bal markaa isticmaalaadka kala duwan ee luqadu ay leedahay waxa weeyaan ayuunbay kaba mid tahay oo ruuxu hadduu dee halkaa aanu taa macrifadaa lahayn garash garashadaa lahayn cilmigani hagaag uguma sugnaa ama cilmigani uma sugnaanayaba ta saddexda waa alaxkaam sharciya falaa budda waxaa iyadana halkan laga maarmaan ah an yacrifa inuu garto ruuxii usuuliga ah qadaran saalixan waa qadar isaguna fiican oo wanaagsan weeye ma haddee inuu jusiyaadka oo dhan wada xafido waayo kol hadduu qawaacidan guud iyo dawaabidan guud haysto wuxuu diyaar u yahay wixii yimaadaba isagoo usde adilada ijmaaliga ah iyo weliba uu garanayana si loo istimbaadsan lahaa ama loo istismaarsan lahaa inuu jawaabteedii heliyo xukumkeedii ogaaduu diyaar u yahay taas inuu wada xafido markaa jusiyaadkii isagii loogama fadhiyo ee laakiin waa inuu garto qadaran saalixan qadar fiican oo wanaagsanoo min alfiqi fiqigii kaba mida oo yatamakanu bihi uu ku makansanayo min idaaxi lmasaa'ili masaa-ishii meelahan kuba imanaysa inuu sii caddeeyo iyo wadarbi lamhilati inay dee daliil guud hadduu haystay kol waxyaalihii furuucdii ahaa ama adiladii khaaska ahayd iyo waxyaalihii kaba ratimayey lagaba qaadanayey ee khaaska ahaa ee inta badan ruuxa kale faqiiha ama cilmiga kale lagagaba hadlayay si uu meeshii usii caddeeyo oo uu u muujiyo oo arrintii uu basiyo ayaabuu u baahanayaaye bal qadar uu ku makansanayo masaa-ishii inuu caddeeyo amhilo amhiladaasi waxaa dhici karta inay fiqiga kale caadigaaba gasho laakiin dee idaax daliilkii guud bay idaax ay u tahay iyo sidii wax loogala soo baxay ayay uba tahay amhiladaasna uu markaa ku makansan kara inuu sheegsheegi karo bal sagaal xukmuhu fardu kifaayatan cilmigan barashadiisu fardu kifaaye weeye fardu kifaayinu kolley waa cilmi aan dee si gaara ama waxyaalaha aan ruux shaksi kastaba gooni ahantiisa laga doonahayn ee dadka majmuuc ahaan ama intii isku mandiqo oo kale isku meel joogta laga doonayo cid taqaana laga doonayo oo haddii cid taqaana laga helayo meeshii intii dee fardu kifaayo ku xasilaysayna dad yaqaana lagaba helo intii kale markaa dembigii iyo wixii kaba iman lahaa haddii halkan tafsiir iyo gaboodfo lagulaba yimaado waa ka dhacaya haddaba fardu kifaayo weyo ruux kasta fardu cayn kuma aha ee fardu kifaaye weeye wadakara wuxuu sheegay fi lmusawadati kitaabka almusawada la yidhaaho xagga hoosena waa ka idiin dhigtay almusawada fi usuuli اfiqhi almusawada fi usuul fiqhina kolley waa kitaab la madbaceeyey malaa dabcaadkiisii hore horta mujalad baa lagu madbaceeyey ma garan karo in la taxqiijiyey oo intaa in ka badan lagu madbaceeyey waana kitaab cilmigan usuulu fiqiga waa kitaabna saddex noo isdhalay oo midkoodba mid dhalay adigu ay iskaga daba tegeen oo dee malaa markii dambea la ururiyo waxaa laga yaabaa inaanu dee taase adigu oo waxaa la yidhaah nimankan qoyskan reer taymiye weeye bal kolkol baaba waxaa dee cinwaankiisa raaca almusawada liali taymiya waa reer taymiya macnaa waxa weeyaan imaamkan weyne macruufka ee majdudiin la yidhaaho cabdusalaam oo dee malaa la qabko ninkii u baxayba haddaanu kaba horeyn ee leh kitaabkan muntaqul akhbaarka la yidhaha ee uu shawkanina uu ku sharxay kitaabkiisa naylowdaarka la yidhaho nin kale majdudiin la yidhaaho iyo waxa weeye inankiisa oo waxa weeyaan uu isagu dhalay ee cabdulxaliim la yidhaaho iyo kaas inankii uu sii dhalay oo ninka ugu mashhuursan qowska qoyska ah dee waa shaykhulislaam ibnu taymiya axmed waa saddexdooda way isdhaleen saddexdoodaba dee ibn ibnu taymiyun baa la wada yidhaahaa waayo taymiyadu waa kaba sii horeysa xaggii nisbadu saddexdaas baa mid kastaaba mabaaxis ku leeya ama markaa wax ku leeyo iyagaa dee way iskaga daba tegeen kitaabkii markii dambena waa la uriyo kitaabkaasuu noqday almusawada ayaa la yidhaha mali aid taymiya haddaba kaas weeye kitaabku sheegaya wuxuu ku yidhi kitaabka musawadada dee adigu markaa waxaa la arkaa dee may wado in midkood baa odhanayo dee qaybihi waxa laga yaabaana inay kala socnaadaan hadaladoodii annahu fardu caynin calaa man araada الاجتihاaد والحكم والفتوى معنaa أنhu علمigan أسuل فقهigu فرd cayni فرd cayn baabu ku noqonaya calى mن شhخصigii araada doonay ant waa زاaئd araada doonay الاجتihاaد اجتihاad iyo والحكم حكم iyo والفتوى فتوى oo فرdu kفاayة sida guud ha noqda marka aynu eegno dadkii cilmiga baranaya فرdu kفاayaha ku noqdo ama meel degenaaye laakiin marka hadduu شhakصigani doonaya inuu مجتahid noqdo cilmigani فرdu cayn buu ku yahay hadduu doonayo inuu xaakim iyo qaadi noqdo dee waqtiyada hore ama sandeena ruuxa qaadiga waxay u shardi jireen sifaadka mujtahidka loo shardiyo oo ruux muqalida kamay dhigahayn inuu qaadi noqonayo waa mujtahid ayaaba dee shuruuddiisa ay kaba dhigayeen inuu mujtahid yahay oo dhacdooyinkan iyo xawaadisan kuba imanaynin waa dee adigu nin mujtahida waa in iyo umuurahaas dee ijtihaadkiisa kuba xallin kara haddaba hadduu doonayo inuu xaakim noqdo iyo fatwa muftiguna dee walow ay dee noqotay taasi malaa laga yaabaa wax iska baciida maanta ay noqotay laakiin haddana saynu kitaabkaba kusoo aragnay dee matingii yar ayna aqrisnay imikana aan u tegi doono ruuxa muftiga ah shuruuddiisa ay u shardiyaan waa isagana shuruuddii mujtahidka waa inuu mujtahid yahay haddaba qolooyinkaas dee ay ahayd waxaan ay kuba dhex jiraan ama xukuma ama fatwo ah ama dee ijtihaadkii kale uu keenayo inay heerkaas sare gaadhaan oo dee ay shuruuddii ijtihaadka laga helo isaguna uu rukni muhima uu yahay cilmigani ijtihaadkii uu rukni muhim oo asiila uu kaba noqonayo macnaa wixii ijtihaadka laguma gaadhayay kaa isaga farducayn buu si isaguba noqonayo ninku hadduu dee mufti yahay haddaanu cilmigan aqoon wuxuu leeyahay mufti ahaanba ma noqonayo kii qaadig ahaana waa sidaas bal waa haddii dee imika taas waxaa laga yaabaa heerkaa inaan la gaadhin waxyaalaha hoosaba muddo muddo qoroon laguma kaaftoomay bal kaa weeye ama dadkii kale fardu kifaayun buu ahaanaya ee intani waa in khaasa wuxuu leeyahy farducayn buu noqon karaa yuu ku noqon karaa dee waa ruuxii ijtihaad doonayey ama xukum doonayey ama doonayay inuu mufti noqdo cilmiga barashadiisu farducayn bay ku noqon masaa'ilu waa mabaaxisuhu alatii mabaaxisiisa weeye allatii mabaaxistaas oo yaltazimuha almujtahidu mujtahidku islaaziminaya waa umuurahan mabaaxistan dee cilmigani le iyo kala duwan ee lagaba hadlayo ruuxii mujtahidka ahaa dee uu isagii islaaziminayo wayastafiidu minha uu kaba faa'iideysanayo wayastanbidu alaxkaama asharciyata calaa dawciha axkaamtii sharciga ahaydna uu waxa weeye iyadoo dee uu iyada iftiinsanayo ama dariiqeedii marayo uu kaba faa'iideysa uu la soo baxayo taas baa la ujeedadu waa adigu waa mabaaxisa cilmigan ee keenaysay dee axkaamtaa sharciga in lala soo baxaba oo axkaamtii sharcigayd iyo adiladii lagaba faa'iideyso taas baa mabaaxisa waa masaa-ishiisa kala duwan ee adigu cilmigu leeyahy una waa iska daahir bay latay taas intaasi waa tobankay ka hadli jireen tan koob iyo tobnaad uu sheegay isagoo barhkood kordhiyeen sharafu wa cilmun shariifun waa cilmi qiimo leh waa lisharafi mawduuci waxaan loo dejiyey ee isagu kaba hadlayo waayo cilmigu wuxuu horta qiimo ku yeeshaa kolba waxaan isaga lagaga hadlayo mawduuciisu wuxuu yahay oo de bal markaa qur-aankii oo kale markuu noqday kalaamkii ilaahay mawduuciisuu noqday ama cilmigiisu isagaaba dee ashraf alculuum noqday oo kale de xadiidkii oo kale dee fiqigii marka la eego xagga mawduucoodii waxaanay kuba tacalluqsan yihiin haddaba wuxuu leeyahay waa cilmi shariifo dee waxaan isaga mawduuciisa mawduuciisiina hore waa ti aynu usoo aragnay waa adiladan dee waxa weeyaan almuusila ilaa macrifati alaxkaam asharciya iyo kayfiyadii adilada loo daliishanayay oo kale bal umuurahaasay ahayd haddaba mawduuciisa qiimo leh oo waxaan mawduuciisu yee looba dejiye lagaga hadlayo ee lagu baranayo ayaa shay aada u qiimo badan bo waa adiladii guud taas bay tahay iyo si adiladaa looga faa'iidaysan lahaa wax loogala soo bixi lahaa de markaa taas baa maxay keenaysaa inuu cilmi aada u shariifo aada u qiimo badan noqdo wa huwa mawduucu alcilmu biaxkaam illahi tacaala waa axkaamtii ilaah in la ogaado almutadaminati lilfawzi bisacaadati daarayn kulansanaysay in lagu liibaano labada daarood sacaadadood bal adigu intani waxa weeye waa mabaadi waana shay guud oo imika yar fikrad guud baan ka haysanaa cilmiga qiimihiisii baltadii waxaa laga yaabaa ruuxii inay ku dhiiriso cilmigan inuu ku dadaalo uu barto oo tani waaba dee fikrada guud markuu helay fadligiisii ogaaday waxa uu ka faa'iidaya uu gartay taasaa usii muhiimsana maxaad ku gaadhaysaa cilmigan maxaa faa'iidadiisu tay haddaad barato oo umuuraha laynoo tiriyey taasi waxay keenaysaa ruuxu inuu ku dadaalo oo waxa weeyaan cilmiga siduu uba baran lahaa dee waa intaa mabaadi'daasi kolle faa'iido badan baana culimadu u arkeen markan ay kutubtooda kuba bilaabayaan mabaadi'da tobanka muqadimat lwaraqaati waraqaadka muqadimadiisii waa kitaabkii yaraan soo aragnay kitaabkii baana inoo bilaabmaya la sharxayay wuxuu yihi imaam اlxarameyn raximah اllahu tacaala haadihi tani waa waxaa adigu bal haddii dee kolley ma la arkaa muqadimadan intan yari inay ka horeysay intii kale oo hadday kaba horeysayna haadihi ismu ishaara san dee marar kale oo badan soo sheegnayba wax maxsuusoo la arki karo oo farta lagu fiiqi karo ayaa loo isticmaalaa waxyaalaha aanu weli alifin ee dihnigiisa ku jiraana weli maxsuusba may noqon karo hadday intani uhoreyso hadalkiisa bilowgiisi ay tahay laakiin markii waxaan dee iskama bilaabayo une waxaan waa qorshaystay khudadii iyo qorshahii oo dhami waa u dhammaa bal fusushiisi iyo qaybihiisiiyo wuxuu kagaba hadlayay alfaadihii oo waxa oo dhan uu soo xaadirsaday oo dihnigiisa ayay ku urursanaayeen markaasaa wuxuu kaba dhigay shay maxsuus oo kale oo markaasu ku ishaaray wixii wax maxsuusa laguma ishaarayay haddii la idhaha inta kale ka horeysayna dhib may lahaatee ma taas haadihi tani haddaba war waa waxyaalahan ay kulansan doonto dee safaxaadkii yaraa koobnaayo kitaabkani kaba koobnaa waraqaatun waa waraaqo tashtamilu kulansanaysa calaa macrifati fusuulin waa fusuul garashadeed maha usuul fiqigii oo dhan waa qayba ka maqnaanaya waa kitaab mukhtasara ee waa fusuul garashadeed kulansanaysa oo min usuuli lfiqi fiqiga usuushiisa kaba mid ah wadalika usuul lfiqina waa cibaaradan mu-alafun wuxuu ka kooban yahu isaga yimi oo la iska tarkiibiyey min juz-ayni laba qaybood oo mufradayni labaduba mid kastaa gaar ahaantiisa waa usuul iyo fiqiyo mufrad uu yahay sharxay waxyaalay nooguba iman doonaan oo axaduhumaa midkood al-usuul weeye waathaani alfiqhu waa qeybta labaadna ama juska labaad ee isna mufradkiina waa alfiqhu taasaa la ysaga geeyey bal shaarixaan ku daynaynaa waayo matiga horeaan usoo sharaxnay qowlu haadihi waraqaatun sheekha qowlkiisan uu yihi maatinka ee matniga leh hadihi waraqaatun alwaraqaatu jamcu waraqatin horta lafdigan alwaraqaat waa waraqa oo mufrada jamaceed waraqana waan garaynaa waxa ay tahay wa huwa jamcu muanahin saalimun waa jamac muanas oo saalim ah waa ka alifyata lagu jamciyey min jumuuci lqila wa huwa isaguna min jumuuci lqilati jumuucdan jumuuc lqila ayuu kaba mid yahay oo jumuucday dee laba u qeybiyaan jumuuc lqila iyo jumuuc lkahra marka wixii cadad adigu toban ka hooseeya dee waxa weeyaan wuxuu ku dhacayo ama uu faa'iideynayo dalaaladiisu ay noqotoan jumuucu qila yidhaahaan toban iyo wixii kasii badan toban wixii kasii sarreeya me wixii dee balkaas isaga waxa weeye dalaaladiisu ay tay waxayna tusayaa ma kuwa dhacayaana amayna tusayaana jumuuculkasar idhaahan kollayna jumuuculqilana dee waxay leedahay siyaq macruuf oo kan uu kaba midiya uu inoo sheegay oo kooban jumuuculkasrana jumuuco kaba badan ama siyaq taa kaba sii badan ayay leedahay oo dee markaa waxa weeyaan kolley taa kutubta iyo maxaladeeda lagaga hadlo kuba sugan ee wuxuu leeyahay haddaba jamcu muanatha saalim hadduu yahay waa jumuuculqila cinda sibawey imaamka nuxaada agtiisa waqad yaati lkasar kol kol iyadoo jamcu maala jamcu muanatho saalima ama jamcan dee waxa weeyaan saalimkaa la idlaaqay oo cadad badan loo jeedaana way dhacdaa ee laakiin maxaa asal u ah inuu jumuucu qilla noqdo maxaa uu hadalka uga wadaa waa tan wacabara bidalika haddaba sheekha matnigali wuxuu ka cabiray kitaabkiisii kaa oo ah inuu jamcu qilahan tilmaamaya yarida ina waa isaga waa jumuucdii qilada ayuu ugaba cabiray muxuu uga cabiray taa liqasdi tashiili fudaydin cala lmubtadi-i ruuxa cilmigii bilaabanaya loo fudaydiyo ujeedadeed oo wuxuu leeyahy wuxuu wax badan maaha kitaab weyn maaha ka didin waaba kitaab yaroo kooban oo waraaqa un kaba kooban oo markaa waxa ujeedadan uu waraqaad ugaba cabiray ayay tahay kii mubtadiga ahaa ee cilmigan bilaabanayay ayuu u sahlayaa u fudaydinayaa muxuu taasna ugu fudaydinayaa liyanshada si ugu dee markaa nashaadoobo oo macnaa dee ruuxii aanu uga caajisine calaa qiraa'atiha qiraa'adeedii iyo walilmaami bimaa fiiha waxa iyada ku sugan bal inuu ilmaam iyo macrifo guud u yeesho ilmaamka hore aanu soo sheegnay malaayo wixii aan dee tacamuq aada loogu sii xeeldheeraad aan keenin tasawur guud iyo macrifo guud wuxuu u yeeshaa la yidhaha ilmaam buu uba leeyay haddaba arrinkan wuxuu laba yimi waa litanshiid alqaari-un ruuxii aqri'ayay inuu nashaad geliyo oo yidhaha waaba wax yaroo kooban waa imad sii badna taasi ay keento inuu dee ay taa u nashaad geliyo aqrintii iyo bal waxeedii inuu faahfaahmo kollay qolooyinka kale sharxay barhkood baa waxay yidhaahaanba umuuraha uu gaba cabiray tan waxaa kaba mid ah culimadii baa allaha ka raalli ahdee dariiqadooda iyo da'bigooda ama sunnahooda uu ahaa dee qeyb walow qeyb ka duwan aan aragno dee kutubta kuba aragno isamaana inaanay wixii iyagu ay dee xaggooda kaba yimi ama ay qoreen ama ay kuba hadleen aanay ammaanin oonay taas oo kale u leeyahy wax saasa masiiha waa waraaqo yaro oon dee wax weyn laguma tilmaaminoo waa nooc dee arrintaa ah inay taskiyo cilmigooda iyo wixii ay qoreen iyo waxay kuba hadleen ay taskiyiyeen ay ammaanaan ay ka dheeraan jireen ayuu tan ugaba cabiray waraqaadka ugaba cabiray bal cibaarada bay leeyihiin waxay tilmaamaysaa lafdiga waraqaadu kaba cabiray oo taa lagama fahmaya inaanu waxba dee kitaabkii aanu kuba faanahayn uu leeyahy waraqaha yaryar oo dee saasi aanu sii weyneyn oo kale walow kitaab aada u muhima uyo taasi ay keentay inuu meelihii cilmiga lagu dhiganayo ama cilmigan usulfiqiga dee uu noqdo kutubtii ugu horeynba lagu diraasaynayo tadriis ahaanna uu shuroobay marka la eego sharax iyo xaashiye iyo ka hadal iyo ta'liif wixii kuba tacalluqsanaana kitaabku uu noqday marjic iyo mexwar kutub aada u badanba uuba noqday bal taasna waa arrin kaleo culimadu kuba baraarujiyaan qolooyinkii dee kitaabkan kabaa yar hadlay waqowluhu yihi tashtamilu calaa macrifati fusuulin uu yihi waa maxay ay calaa macrifati anwaaci noocyo garashadood buu kulansanayaa ama min almasaa'ili oo masaa-ishii ka mid ah oo kullu noocin nooc kasta oo minha iyada ka mid yusamaa faslan lagu magacaabo fasal maxaa fasal loogu magacaabay linfisaalihi can gayri intii kale uu ka soocan yahay oo intan dee uu la macnahaya la mawduucaya mooye intii kale waa ka go-an yahayba taasaa fasal looguba magacaabay waa cibaaradii lafdiga sharxeediya laakiin fusuul iyo isagaa ziyaado kale inoo sharxayo waabatano muxuu yihi sheekhu raximah llahu tacala meede sheekhan xafidahu llah wاlfusuulu jamcu faslin horta alfusuul waa fasl ayuu jamceed yahay wa huwa faslkuna qidcatun min albaabi waa in baab ka mid ah oo mustaqilatun gooni dee markaa mustaqilo oo ka soocan oo ka gooni ah oo dee qeybihii kale binafsiha nafteeda u gooni ah munfasilatun ka soocan camaa siwaha wixii kaba soo hadhay oo tashtamilu kulansanaysa calaa masaa'ila masaa'il haaliban inta badan masaa'il kulansanaysa oo macnaa wuxuu doonayaa sheekhu halkan alkitaab iyo albaab iyo alfasl waa tan aan ku aragno kitaabu marka alxayd kitaabu salaad baan arkaynaa marka kitaabka loo sii dhaadhacana haddana waxaa la arkaa baabu kada inuu dee abwaabtiisii kaba mida kitaabkaa weyn hoos imanaysay in baab loo dhigto kolkol baa baabkii lasii qaybiyaa oo baabkii uu yeeshaa waa baab isagoo ahaa ayuu haddana fasal la yeeshaa oo faslun iyo fusuul uu yeeshaa saddexdoodu sidaasay u kala waasacsan yihiin saddexdoodii buu inoo tacriifinayaa kii ugu yaraa buu inoo bilaabay oo wuxuu yidhi ne laftiga fasal baa yimeen fasalka waxa weeye waa in baab ka mid a eeg markaa baabkiibaa ka weyn oo iyadoo baabu kadaa la yidhi ayaa qaybihii lagaga hadlayay baabkaas ayaaba marka yar kala baxbixi karaan ay kala gooni yihiin ayaa midba gaar loo sii saari karaa la odhan karaa faslun oo fusuul ayay noqonaysa haddaba waa qayb baab kaba mid ah oo gooniho munfasiratun camasi ah oo wixii kale ay baabkan wada gelayeen ee masaa'ilaha ka soocan maxaana tashtamilu calaa masaa'il haaliban dee haaliban na kale dii fasal la dhigtay masale keliya fasal looma dhigto masaa'il buu inta badan ama masaa'il laba iyo saddex iyo wax kasii badan buu haaliban kulansadaa haddii masale keliya loo dhigto fasal la kale dii baab ka horeeyeyna dhib ma lahaba walbaabu baabkuna acamu min alfasli fasalka waa ka guud waasacsan yahay uu ka caamsan yahay sababtuna liannahu baabku ismun ismi buu u yahay lijumlatin jumlo mukhtasatin gaar ah oo min alcilmi cilmigii kaba mid ah oo tashtamilu kulansanaysa calaa fusuulin fusuul iyo wamasaa'ila haaliban adigu baabku waa ka waasacsan bal maalan kitaab haddaan soo qaadano kitaabu salaat la yidhaaho oo haddana la dhigto dee baab ba loo dhigto baabu shuruudi salaat shuruudii salaada baab loo dhigto baabkani muxuu kulansaday dee waa horta waa jumlo cilmigii kaba mid ah oo taas khaas ah baabkiina maxaa hoos iman kara iyadoo shuruudii salaada baabu ima faslu satri alcawraba laba idhaa oo dee iyadna masaa-ishii cawrada ama ayaa lagaba hadlayaa ama dahaaradii baaba fasal loo dhiganayaa shuruuddii waxay kaba koobnayd markaa fasalkii muxuu noqday masaa-il buu kulansaday waana kaa gaarka ee soocan waana masaa-il dee kasii khaasa masaa-ishii baab kulansanayay baabkiina muxuu leeyahy waaba laga yaabaa faslkii sadrulcawra iyo fasl istiqbaal qibla fasl loo dhigtay oo kale fasl dee alcilmu bilwaqti loo dhigtay fasl dahaaradii loo dhigtay fusuushaas oo dhan baa baabkii isugu imanaysa oo markaa wuxuu kulansanayaa fusuul iyo masaa'il buu haaliban kulansanaya wاlkitaabu acamu kitaabkuna waa kasii caamsan yahayoo liannahu ismu lijumlatin mukhtasatin min alcilmi waa jumlo gaar ah dhammaan intan waa iskaga mid cilmiga kaga mid oo laakiin tashtamilu calaa abwaabin وفصuل ومسائل غاaلبا kulansanaysa oo hadii la ydhah kitaaب الصلاة dee baabka aan dhigane baabu shuruudi الصلاة iyo abwaabtii kale arkaantii salaada iyo ama umuurihii kale mawaaqiidii iyo wixii kale salaad lagaba hadlayo o dhan abwaabtaasi kitaabkii bay wada hoos imanaysaa ee kitaabka baabki markaa kitaabkiibaa usii kala baxaya abwaab baabkiina muxuu sii kala baxayaa fusuul buu sii kala baxayaa fasalkii maxaa uu sii yeelanaya masaa'il buu yeelanaya intaasba weeye umuurahan culimada ay saa u googooyaan ee dee uu inoo sheegi doono waxay saa u yeelaan ee aydaan kutubta ku aragna iyo funuunta kala duwan wa inamaa yafcalu waxay u samaynayaan oo almusanifuuna nimanka kutubta alifay daalika arrinkaase cilmigii kitaab iyo baab iyo fasal iyo ay usii qaybinayaan waa litanshiidi nafsi nafti si ay u nashaad geliyaan wa bactiha xambaarkeeda lagu xambaaro cala taxsiili cilmigii in la faa'iidaysto la kasbado iyo walistibraari daa'imitaan fi dalabi cilmiga dalabkiisii waxa weeyaan lasii daa'imo oo ruuxu aanu dhexda kaga joogsan aanu ka caajisin maxaa taasay ugu nashaad gelinayaan ee ugu biir ugu kicinayaanna maxay noqon waa bimaa waxa yaxsula xasilaya ayaa lagu nashaad geliyo oo loogu xambaaro taxsiilkii iyo istimraarkii laha iyada u xasilaya oo min asuruuri faraxa bilkhatmi dhamayn dhammayn wax la dhameeyo iyo walibtidaai bilow ruuxu eeg isagu markuu dee kitaab bilaabo ee kitaabkii uu bal markaa u dhammaadu kitaab kala bilaabo ama baab intuu bilaabay baab kale haddana baab u dhammaado baabkii kale waxaan kolba inta cilmi uu dhameeyey qeyb cilmi kale uu gelaya taasi maxay ku xambaaraysaa isaga dee gees farxad baa uguma suganoo inuu shawd gudbay marxalo inuu gudbay baa tii uu markaa naftiisi ay dareemaysaa gees kalena markaas ti waxay ku xambaaraysaa markaa bal inuu tii kalena sii wato balte kalena gaadho waa kan qeybtani u dhamaatay bal qeyb kalena kusii daro oo taasi way uga fiican tahay xagga tanshiidka arrinkani iyadoo laisku sii wada daayo ilaa uu kitaabka dhameeyo ruuxu meel joogsiyaba iyo meel u bal matalan taas uu isidhaho malaa qadar baa kuu sugnaado nafti ay taa dareentaba aanu yeelan tan baa uga markaa nashaad badan saasay culimadu u yeeleen qowluhu min usuul fiqi ay min hada alfani waa alfaadihun sharxeede almusama lagu magacaabo biusuul fiqi qowluhu wadalika mualafun min juzayn ilaa akhiri kalaam alishaaratu ishaarada daalikadu waa ilaa usuul fiqi horta lafdigaa usuul fiqi ama cibaaradaas buu daalikada ku ishaaraya fahuwa lafdigan usuul fiqi mualafun wuxuu isaga yimi oo la ysaga keenay min juzayni laba qaybood min mudaafin kelima mudaafa waa usuul wa huwa kelimatu usuulin iyo wa mudaafin ilayhi mid xaggiisa wax loo idaafeeyey wa huwa kelimatu alfiqi fahuwa markaa lafdigan usuul fiqi min almurakab alidaafiyi waa murakab idaafiya oo dee tarke murakabka murakab idaafiya iyo murakab maziya iyo waata ay murakab isnaadiya iyo waxyaala u kala saaraan haddaba labadan kelimo way istarkiibsan yihiin way wada socdaan oo sandee cabdullaahi iyo cabduraxmaan iyo alfaadahaas bay laba mid yihiin waa tarkiib laakiin tarkiibtaas waa tarkiib idaafiya oo kelimadan hore tan dambey loo soo tiiriyey oo loo idaafeeyeyba walihaada haddaba kol hadduu murakab idaafiya yahay laabudda lahu ama arrinkaa daraadii waxaa laga maarmaan oo dee halkan mahuraan noqonaysa min tacriifeyni laba tacriif macnaa haddii kelime mufrada oo keliyoon murakab ahayn la tacriifinayo tacriif keligaad u baahan tahay laakiin marka horeba hadduu cibaaradan aad doonaysa inaad tacriifisa ay murakab tahay laba tacriif baad u baahanaysaa midi waa maxay labadan kelime inaad kala qaado ood kala furto ood mid kasta gooni u tacriifiso ta tacriifka labaadna inaad isu geyso haddana inay iyagoo wada socday magac noqdeen labadii wada socday magac noqdeene magac ahaan iyo calam ahaan haddana aad u tacriifiso horena taa kitaabkaan ugu soo aragnay iminkana mid baa jirta kii kalena wuu imanaya alawalu tacriifka hore waa biictibaari mufradayhi labadan kelimo ee uu ka kooban yahay ama labadan juz ee tarkiibkanu idaafiga uu kaba kooban yahay taa ictibaarkeed ay kelimati usuul wa kelimati fiqi lianna almurakaba lafdiga murakabka khaasatan ka murakabka idaafiga laa tumkinu suurtagal ma noqonaysa macrifatuhu garashadiisa la gartaa ilaa bacda macrifati ma tarakaba minhu wixii uu isaga yimi ee uu kaba koobnaa garashada la garta dabadeed mooyaane inta ka hore lama kala saari karo lama garan karo athani ka labaad biictibaarihi calaman calaa hada fin fan lmucayan waa marka la eego iyadoo laysu wada geeye labadii kelimo inuu marka la ictibaariyo inuu magac u yahay iyo laqab ama calam u yahay fanigan macnuu waxa weeyaan markuu wuxuu murakab idaafiya yahay horta intaana tacriifkan laqab ahaan gaadhin labada kelime in la kala qaado weeyo mid kasta gaar ahaanteeda loo ogaado marka mid kasta gaar ahaanteedii waxay ahayd loo ogaado ayaa isugeyntani wax kaley la soo baxday oo usuul iyo fiqi markii aan kala qaadnay macno aanay lahayn oo mid kastaaba gooni ahaanteeda aanay ulahayn ayaa usuul fiqi markaynu isu geynay uu meeshii inoo soo baxay haddana macnahan dambe soo baxaya ee waxani uu iyagoo wada labadii kelime ay wada socdaan oon la kala qaadayn uu laqab wax u yahay ama calam uu wax u yahay intaa haddana la tacriifiyo taas baa meesha imanaysa marka labadaas ictibaar weeye marka tarkiib idaafiya la ama wax murakab idaafiya la tacriifinayo wa qowluhu mufradayni haddaba sheekhu qowlkiisan uu yihi laba lafdi oo mufrada almuraadu bilifraadi huna ifraadka halkan waxaa looga jeedaa maa yuqaabilu tarkiiba tarkiibka waxaa qaabilaya lama yuqaabilu tasniyata waljamca tasniya jamc waxay qaabilaya maha ujeedada markaan mufrad isticmaalayno kol mufradkii waxaan uga jeednaa kii kelida ahaa oo halkaa waxaa dee isagii meesha ka baxaya musanihii kii labada ahaa iyo wixii kaba sii badnaa oo markaa waxaan u isticmaalay mufradkii wixii qaabilayay tasniya iyo jamc kolna mufrad baan isticmaalaynaayo waxaan uga jeednaa ismigii keliba ahaa ama wixii kelida ahaayo waxaan meesha ka saaraynaa un dee ismigan san oo kale laba kelimo ama laba in dee markaa ismi ka wada kooban oo bal matalan haddaan nidhaahno moxamed waa lafdi mufrad ah mufradka halkan dee mufrad ahaan kii bal tasniyada iyo jamaca haddaynaan eegin oo jaanibkaas wuxuu noqonayaa dee la mid maaha cabdullaahi oo kalean nidhaahno oo lafdigan cabdullaahi waa murakab idaafiyaho laba kelimuu ka wada kooban yahay kanna waa kan lafdigaa keliya ama dee ismi lafdigaa keliya kaba wada kooban haddaba kolna murakabkii baan mufradkii baan isticmaalaynaa waxaan uga jeednaa tasniya jamac baan meesha milicsanaynaa oon kaba saaraynaa kolna lafdigan mufrad baan isticmaalaynaa waxaan uga jeednaa inaan ka saarno kaa murakabka ah ee tarkiibta idaafiga ama laba kelimo laysu geeyey kan isaga ka kooban ama isugeyntoodu ay wixii magac uba wada noqotay baan meeshii ka saaraynaa iminka wuxuu leeyahay halkan wuxuu uga jeedaa murakabkii wixii qaabilayay buu uga jeedaa ee maha xaggii tasniya ee jamac sababtuna lianna axad aljuzayni labadan juz mid ahaan waa usuul iyo alfiqi waa ka hore wahuwa lafdu usuul lafdu usuulin jamcun jamac weeye fadalla markaa taasi waxay noo cadaynaysaa in usuul haddii aynu mufradka tasniya jamac wixii qaabilaya looga jeedo usuul mufradba maaha iyaduna jamac bay noqonaysaa bal markaa waxaa looga jeedaa un dee waa mufrad aan dee maa yuqaabilu tarkiiba fadalla taasi waxayna tusaysaa calaa ana almufrada mufradku maa laysa bimurakabin inuu yahay halkan mufradka wuxuu uga jeedaa sheekhu wixi aan murakab ahayn wainamaa qaala mufradayni wuxuu u yidhi liyubayina si uu caddeeyo ana ata'liifa ta'liifku ama waa isugeynta kalam ama hadal la isugeeyiyo kelimaad qad yakuunu min juz-ayni mufradayn kolkol waxaa dhacdaa inuu noqdo laba juz oo mufrad mufrad ah mid kastaa mufrad uyoo la isu geeyey kamaa huna oo dee usuulla waa mufrad markaan eegno xaggii oo murakab ma aha alfiquna waa lafdiga mufradkaa labadoodii baa la isu geeyey taas way dhacdaa waqad yakuunu min jumlatayn kolkol waxaaba dhaca kalaamka in la isaga geeyo laba jumlo oo maahaba laba kelimo oo mufradaba laba jumlo in la isagaba geeyo naxwi qawlika in qadima dayfu akramtuhu haddii martidu ay timaado ama ka martidu waa ismujisi une mid iyo wax ka badan ba ku dhacayaay kaay marti akramtuhu waan karaamayn oo dayf hadduu yimaado waan karaamayn markaa fa ina alficla walfaacila qadima dayfu jumlatun jumlo weeye wa akramtuhuna jumlatun ukhraa waa jumlo kaleo imanka hadalkii maxaa laysaga keenay laba jumlo qadima dayf iyo akramtuhu bal markaa halkana mufradayn wuxuu leeyay taasuu inoo caddaynayaayo labadan lafdi maaha jumlooyin iyo waxyaalo kale oo murakaba maaha ee waa laba lafdi oo mufrada oo ta'liifkuna dee iyagun kuma koobnee koltanuu noqdaa kolna wax ka badan buu noqdaa sidaa laba jumloo la isu geeyey oo kale san imaka inoo mihaaliya bal taas baa si inoogu caddeeyo ayuunbuu lafdiga mufradayn u yidhi calaa kulli xaalin waa tacriifya aynu sooba aragnay imakana waa inoo bilaamaysa insha allahu tacriifka allah subxana wa tacala ala aclam